tereg waya tobteed deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ka hadlaynaa rukniga ka mid ah arkaanta iimaanka ee la yiraahdo ee aliimaanu bilqadaai waalqadar iyo sida dadku ay u fahmeen arrintaas iyada ah oo dadna ay sidii loogu talagalay intay u fahmeen ay howlo ku qabsadeen dadna sidii si aan intay u qaateen ay naftooda u dayacayaan walaalayaal iimaanka oo la rumeeyo qadarta qofka muminka wuxuu ku bixiyaa shaqo ah adigu ma ogid wixii laguu qadaray iyo waxaad noqon doonto hadba sida adigu aad u shaqayso ayay rajadaaduna ay tahay marka in yani camal iyo shaqo uu qofka ku bixiyo ayaa la rabaa rumaynta uu rumaysan yahay qofka qadarta iyo sida ay tahay qadartu macnaheedu ma aha qofku inuu isdhigto oo uusan dadaalin oo uusan khataraha iska ilaalinin ee u yiraahdo intuu khatarihii u bareero qadartan rumaysanahay wixii igu dhici lahaa ha igu dhaceen waxay tahay inuu wixii khatar ah ilaahay caqli buu siiyee uu ka fogaado asbaabtii wixii khatar u keeni lahaana uu ka dheeraado kadibna uu ilaahay tala saarto oo wixii ilaahay uu u qadaray marka uu yimaado tusaaleahaan maalan haddii qofku xanuun jira la yiraahdo daawo ka qaado oo isbitaalada tag dadku way tagaan isbitaalada shaybaaray tagaan way isbaaraan cudurkii jiray daawo hadii loo helo oo cudur la daaweyn kale uu yahay daawadii markii loo qoro idamka ilaahay waa uu ku fiicnaadaa marka fiicnaanshahaas uu fiicnaaday ee asbaabtan uu la yimaaday ee uu daawada ku raadsaday kama hor imaanayso inuu yani qadartii uu beeniyey ama meel uga dhacay oo hadduu iska fadhin lahaa uusan daawo raadsan lahayn cudurkii laga daaweeyey wuu kusii dheeraan lahaa diinteennan waxayna amraysaa cudurada in loo raadiyo daawo si qofka xanuunka uga baxo nabig wuxuu leh sal allahu alay wasalam ilaahay cudur ma soo dejinin ilaa daawona wuu la soo dejiyey wixii aan duqnimo aan ka ahayn oo duqnimo iyada daawo looma hayo oo qofku wuu duqoobayaa marka taas waxay ku tusaysaa daawada inagun baan markaas fahmin eh inay asal ahaan daawadaas jirto si daawadaas loo ogaadana fadhi ku imaan mayso oo waa in tijaabooyin la galo oo daawooyinkan hadda la isticmaalayo ee dadku hadda ay ku qanacsan yihiin ee curada ku dhacaya iskaga daaweeyaan yani wax maanta samaysmay ma aha waa wax hore loo soo tijaabiyey oo cuduradii iyo say daawadan isugu roon yihiin tijaabooyin badan lasoo geliyey kadibna ay kasoo baxday cudurka noocaas noocaasa daawadan ayaa u roon ayadoo u roonaatayna dadku ay arkeen oo ayna ku qanceen oo markay xanuunsadaan markiiba ay dhakhtar ay aadayaan taas marka waa sida loo baahan yahay iimaanka qofka uu rumaysan yahay qadarta inay ku bixiso inuu asbaabtii la yimaado haddii marka dhinacka laga fiiriyo oo itikaaliyada waxyaabaha la yidhaahdo amase qofku inuu sababtii la imaan waayo iska fariisto isagoo faham khaldamay u qaadanaya inay wax walba iskaga qadaran yihiin iska imaanayaan oo yirahdo gacmahan iskor saaranaya waxba ma qabsanayo diintu sidii ay sheegaysay ayuu garab marsan yahay oo nabiga sal allahu aleh wasalam ayaa nin ayaa u yimid markaasuu weydiiyey gaadiidkii uu saaraa oo neef geel ahaa hashaadii aawey wuxuu banaankan uga soo tegayo ilaahay baan soo tala saartay inuu ilaaliyo nabig wuxuu ku uri sal allahu aleh wasalam icqal naaqataka wa tawakal cala allah hashaadana soo dabro ilaahayna tala saaro marka dabarka wuxuu sabab u yahay hashu inaysan baxsanin oo ay geedkii uu ku xirtay inay ugu sii xirnaato haddii laakiin uusan dabrin ama uusan xarig ku xirin oo hashii meesha iska taagan yani masaajidka iska galo hashii inay iska baxsato oo markaasi ay dhunto oo ay dad kale ka qaataan ayaaba dhici karta laakiin hadduu xarigii uu ku xirtayo geedkii oo uu soo tukado oo usoo noqdo hashiisii yani dartiina wuu aaminay oo ah banaankaas ay sii joogtay iyo xariga ugu xirnaa ilaahayna wuu tala saartay oo ilaahay baa usii ilaaliyey ee xarigan hadduu yani ay hashu goosataba way baxsan lahayd laakiin borta asbaabtii qofkaas xaggiisa jirtay ayuu la yimid kadibna ilaahay inuu ilaaliyo ayuumarkaasna wuxuu ku yiri aqal naaqataka wa tawakal cala allah sidaas si lamid ah ayaa asbaabaha nolosheenoo dhan iyadoo qadartu ay jirto ayaa haddana tallaabooyinka aan ku xaqiijin lahayn ayaan raadsanaa tusaaleahaan ubad ayaan rabnaa inaan helno ubadkaas hadaad tiraahdo ilaahayow ubadkaas isii asbaabtii lagugu siin lahaa oo inaad reer yeelatana aadan la imaanin yani taas iyada isma bixinayso marka waa inaad horta reer yeelato ilaah inuu carruur kugu arsaaqana ilaah inaad weydiisato sidaasa marka waxaa kale cuduradan cusub ee hadda soo baxay ee korona ay kamid yihiin asbaabaha yani looga gaashaanto inay dadku la yimaadaan ducada iyo alla barigana ay wadaan ilaahay si uga ilaaliyo laakiin asbaabtii la imaan maayo qofkii koroonaha qabay ayaan sasalaamayaa ayaan u dhadhawaanayaa ilaahay baan iga badbaadinaya ilaahay uu kaa badbaadin karaa awooddaasna wuu leeyahay laakiin jidkii uu kaaga badbaadin lahaa adaa lagaa raba inaad la imaatid ilahayna aad tala saaratid haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wayo tubtay dintay furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga teginay